qaraxa oo la sheegay inuu ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiye ayaa la dhigay maqaayad ku taala wadada dhinaceeda gaar ahaan taaladii xaawo taako una dhow mid ka mid ah koontaroolada laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya waxaana ku yaala maqaayado goobo ganacsi iyadoo burbur xoogan uu soo gaaray dhismayaashii halkaasi ku yiilay milkiilaha maqaayada dalsan oo kasoo horjeedkeeda uu qaraxu ka dhacay oo warbaahinta kula hadlay goobta ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen ani waxaan ahay ganacsatada meeshaan ka ganacsata maqaayadaas aa ujeediin burburka gaaray waxaa ku dhacay waxaanoo dhan famisa marka waxaan horaan oga hadalnay se wax u dhaceen baaburaa soo galay meesha dhigtay dhaqaajiyey kaaruu dhiibanaa baabuurkii muxuu yahay ma la ogaa dadki lagu halaagaya annaga waay asaga xaggaasuu fadhiista askariga wuxuu yidhi gaariga xagga ku soo xir familo ii kaale gaarigii wuu xirtu wuu tegey askariga u tegey dadku ku dhammaaday annaga waay macnaha taas waxaan sheegaa dayacaadda amniga amniga amniga dad badanaa ku dhammaaday dhaawaca ku dhammaaday walaalka intaan ku jireen xaggaa ka soo dhex baxay baabuurkeyga waa kaasa familo baabuurkaan dhigay waa daalnaa gadaashaas tegey barandadoo yaraa gadaal ii tiiri saasa u saxay toban daqiiqa how aan ka warhelay waa soo baxay walaalkii intii yaalaan u imaaday isagaan qaaday waa la orday waxaan u qaaday isbitaalka mfamino waa soo noqday dadkii kalean fiirinay laba odayo halkaasa mid lugtaa ka go'day waa akhiinay maalinbuu meesha fadhinaya abuukaraa la dhahaa nin kaloo dubbad la dhaha sana isagoo qaylina u soo noqonnay waa ka qaadnay intaas aad samaynaysid dadka aad u gurmanaysid askarta xabbaday kuugu heystaan waxay ma sugno famino wax jira male meeshaan beenaa lisu sheegaya marka adiga xagga aad adiga istaag dadka aad dhammaynaysid ninka kaar soo qaada ninka halkaasu dhiwana baxay kaaruu geynaya goobjoogayaal iyo ilo kala duwan ayaa v o a u xaqiijiyey dhimashada shan ruux halka madaxa gaadiidka gurmadka amiin ambalas daktar cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan uu v o a u sheegay in ay qaadeen sagaal qof oo dhaawacyo kala duwan qaba ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay hay-adaha amniga dowladda oo la xiriira qaraxa dhacay hase ahaatee qaraxa waxaa sheegtay ururka al-shabaab goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ah meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo waxaa ku yaala laba koontarool sida koontaroolka tiyaatarka qaranka oo ay ku sugan yihiin ilaalada madaxtooyada iyo koontaroolka dhanka wadada godka jilacow hormarta oo ay ku sugan yihiin ciidamada nabad sugidda soomaaliya iyadoo markii uu qaraxu dhacayay ay goobta ku sugnaayeen gaadiid fara badan oo sugayay in la hubiyo waxaana dad badan ay isweydiinayaan sida uu kusoo gudbay gaariga iyo waxa sahlay in meel amnigeedu adag yahay uu qaraxu ka dhaco marka laga soo tago qaraxa maanta oo khamiis ah ka dhacay muqdisho waxaa jiray in qarax kale khamiistii aynu kasoo gudubnay uu ka dhacay wadada maka al mukarama ee magaalada muqdisho kaa oo sababay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur ballaaran saynaba bukar maxamed v o a muqdisho